markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kale ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey
hambalyada iyo heesaha ibraahimna kursigaagaas waa laysku dabamaray marba mid baad soo fadhiistay laakiin waxaa ilaahay mahaddiisaoo nasiib wanaaga inaad ugu dambayntii kusoo noqotoo lagu dhihin saad uga kacday ha kusoo noqonin kuloolkiisaan ka dareemaya iyo waa ku habsaday marka mar kale iyo soo noqod wanaagsan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan dhambaalka ugu horeeyana haddaan soo qabto marti baa tahay yarana nasoo biyaha sii cacab wariyaha v o cabdulqaadir maxamed cabdulla oke ayaa soo diray asxaab kalea kula jirta oo ku lamaan waxaa ka mid a maxamed cumar bakay waan salaamaya hadduu dhegaysanayo bakay cabdinaasir xirsi iidleh iyo sidoo kale aamine yuusuf khasaaro iyo axmed maxamuud dhiciso iyo cabdiladiif xuseen samatar iyo yaasiin mayow maxamed iyo xasan maxamed daahir iyo wiilo cali bulxan iyo caruurteeda dhammaan asxaabtaasi waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdifataax macalin nuur oo loo yaqaano qays iyo caaisha xuseen cabdi oo lagu naanaysa caasha cuud iyadan waxaan u dirayaa salaan sami mar hadday samid ay tahay salaankaas baan u diraya oo lix iyo tobankii bishan maarso ku aqalgala baa la yidhi magaalada muqdisho isku waara bay leeyihiin oo bad khayr qabana kala hela aamiin aamiin
aamin ayaan leenahay caasho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray baarliin maxamed cabdulaahi oo joogta dalka australia waxaan jeclaha bay tiri inaan tahniyad dhalasho gaarsiiyo walaashay barwaaqo maxamed cabdulaahi oo wiil ugu dhashay bay tiri dalka kenya gaar ahaana xerada qaxootiga dhadhaab ee xagadheer waxaa kaloo aan jeclaha bay tiri inaan halkan ka salaamo aabe maxamed cabdulaahi cabdi iyo hooyo ruqyo sigad wamo iyo waxay tiri walaal daa'uud maxamed cabdulaahi iyo dhammaanba reer maxamed cabdulaahi dadkaasi oo kala jooga australia canada soomaaliya iyo dalka kenya inay ku dhegeysanayaan ayaan filaya ugu horeyn baa lagu soo bilaabay warqadani waxaan salaamaynaa daabihiyaasha barnaamijka waxaa tahniyad diraya baa la yidhi dadka kala ahee aabi saalax abuukar hooye awliye axmed hooye faadimo maxamed aadan waa faadimo maxamed aadan iyo aabe cali xasan ducaale iyo aabe xuseen saalax axmed ibraahim maxamed iyo maxamed maxamed cali iyo saadaq maxamed cali iyo mustafa maxamed cali iyo laylo maxamed cali iyo saygeeda maciin cismaan muumin iyo caruurtooda hooye khadiijo cali xasan dhammaan reer saalax abuukar dhammaan reer cali xasan dhammaan reer xuseen saalax iyo dhammaan baa layidhi shaqaalaha cisbitalka intersos ee jowhar waxay kala joogaan jowhar muqdisho iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan waa hambalyo dhalasho maslax xuseen saalax iyo xamdi maxamed cali oo ay gabar ugu dhalatay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar waxaa loo bixiyey falastiin maslax xuseen saalax waxaana ay leeyihiin noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba waxtarta aamiin waa tahay dhankii heesaha waxaan dhegeystayaashan u soo qabanana heesta ugu horreysa oo ah ha canaanan weliga waxaa ku luqaynaysaa amin cabdillah heestaasi cashoy hees beri hore beri hore aad dhegeysan jirta inay tahay
waxaad ka yaabtasaan usoo qabta meesha halka heesta ku jirta nuxurkii waana hees aad u macaan markaad fiiriso muusiga iyo sida ay fanaanadu u qaaday waa hees aad iyo aad cajiiba oo ibraahino waa heesaha aan laga tegi karin hadde haddaan dib maanta loo soo qaadi karo ama kayd wanaagsan lagu hayn karo weligii waa hayn lahaa dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hani cabdulaahi iyo sidoo kale hooye aasiyo calasow aabe bashiir saney habo shariifo maxamuud iyo haba nuuro calasow iyo habaryar baa la yidhi sahre xasan abti ibraahim calasow iyo abti cabdinuur maxamuud iyo baa la yidhi abaayo deeqo saney khadre saney xani cabdulaahi iyo iqra cabdulaahi iyo sidoo kale cabdiraxmaan dayib iyo sidoo kale baa la yidhi cabdiqani tifow iyo dhammaan asxaab kaloo fara badan oon halkan lagu soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan caruuska iyo caruusadda baa la yidhi maryan cumar xuurshow iyo cabdiraxmaan bashiir oo rooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaanay leeyihiin ubad khayr qaba ah rabbaha idinkala siiyo guurkiinana guur khayr leh aamiin waxaa noo baaqaya hooyo fawziye maxamed axmed iyo aabe maxamed ducaale iyo maxamed cumar jaamac iyo waxay yidhaahdeen daadir gaduudow amaan axmed iyo waxay yidhaahdeen saciid cabdulaahi seraar iyo ismaaciil yuusuf bare iyo khadra maxamed cali gaaciro iyo awaan cabdixakiim mire iyo cadnaan maxamuud warsame liibaan sheekh cali aadan dhammaan dadkaasna waxa ay jecel yihiin in ay wadajir ay taaniyad ugu diraan xasan maxamed ducaale iyo xamdi maxamuud maxamed buldi oo arooskooda uu ka qabsamay magaalada jakarta ee dalka indonesiya waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahedan kala siiyo ubad qayb qaba aamin ayaana anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa waxaa halkana tahaniyad ka daraya baa la yidhi dadka kale ah aabe cali xasan ducaale hooyo faadmo maxamuud aadan iyo reer maxamuud cali xasan iyo maxamed maxamed cali axmed ibraahim maxamed iyo maslax xuseen saalax leyle maxamuud cali iyo saygeeda maciin cismaan muumin iyo carruurtooda dhammaan reer cali xasan iyo dhammaan reer cismaan cabdi abikar waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad dalasho u dirayaan aabe maxamed cali xasan iyo hooyo xabiibe isxaaq oo wiil ugu dhashay gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan baa la yidhi degaanka la yidhaahda nageeya waxaana loo bixiyey cabdulaahi maxamed cali xasan waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aniguna aamiin ayaan raacinaya aamin dhankii heesaha casho hajabin hadhicin
ay allah hajabin hadhicin yaa ku luqeynayada ku gaasanay
horta gacan la waa xasuustaa musaxana iyo xalimo qalif mago
kula hadhayo siboy hunguri inuu wadkaayahayo hadduu kuhaa melo kula hadhayo edaga jarayo ma ogtay ahdaa hajabin alla hadhicin hajabin hadhicin hiboyadan ku hogaansanay ah hiboyadan ku hogaansanay
ahibou inan ahay habehenaado laaciyo hudaneheyayo ahibou inan ahay habehenaado laaciyo hudaneheyayo hawada la ciyaaro ma ogtahay Thank you.
fiican abbaha hubsado nuhoday oo laleeyahayo iboy inaan abbaha hubsado adduun hoday oo laleeyahayo hoskugu bixinayo ma ogtay hajabin alla hadhiicin hajabin hadhiicin ahibooyadan ku hogaansanahay hibooyadan ku hogaansanahay
ahibow inan abbahay hubao halmaha may kuwii u lahayo ahibow inan abbahay hubao halmaha may kuwii u lahayo adduun ihodaynin ma ogtahay haddaa ha jabin ha dhicin ha jabin ha dhicin haybawadaan ku hogaansanahi haybawadaan ku hogaansanahi
ibo inay hoyadaa hurudo intii dhalan teedkahaaba tidho ibo inay hoyadaa hurudo intii dhalan teedkahaaba tidho mid kale la heshiisay ma ogtay ahdaa hajabin alla hadhiicin hajabin hadhiicin hibooyadan ku hogaansanahay hibooyadan ku hogaansanahay
ahibow inay hooyaday hufanto heestii hajaban hadhicin haddaan taas kaga gudubno codadkii siday caasho u sheegtay cusmaan maxamed gacanlo iyo xalimo khaliif magool dhankii dhambaalada haddii aan ku noqono waxaan hayaa dhambaal sida looxa qur-aan lagu qorayo ibraahimna loo soo qoray sidaa waxaan ula jeedaa looxa qur-aanka marka la qorayo waa lasii wadayaa aayadda markay joogsi gaarto waa halkaas inta lagu joojiyaa lasii wadayaa lasma daba taxo sida magacyadoo kale marka waxaa la yidhi tahaniyad aroos waxaa diraya asxaabta kale ah baa la yidhi waa lagu sii daba qabtay waa cabdulqaadir maxamed cabdulle okay maxamed cumar baa ka goor dhaweyd warqadan way soo martay mar kalena way soo noqotay waa tahay waxba kama qabo maxay ga dhibaysaa bal haddaan maalin unu akriyo nugu celceliyey weliba cabdinaasir xirsi idle iyo amiina yuusuf khasaaro iyo axmed maxamed dhicisow iyo cabdilatiif xuseen samatar yaasmiin mayow maxamed iyo xasan maxamed daahir iyo wiilo cali buulxan iyo caruurteeda dhammaantood waxay tahaniyad u dirayaan cabdifataax macalin nuur oo loo yaqaano qays iyo caaisho xuseen cabdi caashe cuud oo lix iyo tobankii bishan maaj ku aqalgalay magaalada muqdisho isku waara bay leeyihiin ubad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin mustaf maxamed cali iyo leyle maxamed cali iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo axmed ibraahim maxamed iyo waxay yidhahdeen maslax xuseen saalax iyo aabe cali xasan ducaale iyo hooyo faadumo maxamed iyo dhammaanba reer cali xasan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna tahaniyad kal iyo laabay jecel yihiin inay gaarsiiyaan aabe maxamed cali xasan iyo hooyo safiyo isxaaq oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaana deegaanka garbab waxaana ay leeyihiin magaca bahda v o a ee hambalyadii heesaa ayaan ka sugaynaa caasha maxaa wiilkaas u bixin lahay wiilkaas ibraahim intaan u gudbin ma moodaa toddobaadkan in jawhar nagu badan tahay iyo iyo- iyo gobolkii oo dhan malaha abaarta baa laga sii baxaya qiyaasta wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxaa la yidhi magac u soo bixiya Ibraahim Ah, Abdi- waxaan ka dadku sugaynaa leeyahay- yidhaahdeen shaqaalaha v o a bahda hambalyada heesaha hadday magacaan u bixinna ku gooyi lahaayo way ficnaan lahayd laakiin waxaan ka baqaya inta annagana na xujeeyaan oo xil na saaraan dad kalena ay xujeeyaan ay dad kalena xujeeyaan haddana magacii iyaga meesha waxaa la yidhi geli jiraha isagoo og meesha uu ka soo goosan doono ush ku dhaha talow xaggee ka gooyaa Haye.
marka magacay la jeclaadaan ha u bixiyaan laakiin haddii aniga tayda ay tahay oy tayda qaadanayaan maxamed amiin baan u bixin lahaa wiilkaasi waa tahay waxaan filayaa in ay eh, waalidiinta wiilkaasi ay ku dhegeysanayaan dhankii dhambaalada haye caasha dhambaal ayaa gacantayda ku soo dhacay oo aad u gaaban waana dhambaaladan ku jeclaan inay gaagaabnaadaan mar hadduu dheeraado ama lagu dabaqaya meeshaad maraysa meeshaa ka timidba ma garanaysa marka midkan aad buu u gaaban yahay waxaan hubin doonaa inaan wada akhriyey waxaa la yidhi xuseen xasan xuseen oo ku magaca dheer xusni fashion iyo sidoo kale abshir aadan maxamed iyo wuxuu ku magaca dheer yahay abshir dalmar isagana iyo sidoo kale cabdilatiif ah, gacey arlaadi marka ma gacay baa masoo gacmi marka siday u qorantaan ugu akhriyo waa cabdilatiif gacay arlaadi iyo sidoo kale maxamed xaaji ibraahim iyo maxamuud xaaji ibraahim aadan maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa aadan ah, sunami salaamaad iyo maxamed sheekh xasan iyo cabdilatiif macalin cabdi xareed iyo xaaskiisa iyo caruurtooda dhammaan dadkani waxay kala joogaan qardho laascaanood muqdisho iyo meelo kale waxaanay tahniyada kaliya laaba u dirayaan aabe cabdinaasir aadan madgaas iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yidhi kaltuumo cabdiraxmaan sheekh isxaaq oo wiil ku dhashay baydhabo jinaay baa la yidhi wiilkaasi waxaa loo bixiyey xamse cabdinaasir aadan madgaas waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamin waxaan soo qabanayaa heestal kudhegeedu yahay cawoy waxaa ku luuqaynayaa digriyow cabdi cilmi
الغربة يجري ضيع بيض عينه يضحك عجبه على أبوي وغنى الغربة يجري ضيع بيض عينه يضحك عجبه على أبوي وغنى وعبارتي عدولي أشتغل أنا وعبارتي عدولي أشتغل أنا مملكي عم ترايو لقوري عطاها وعبارتي عدولي عشقين أنا وعبارتي عدولي عشقين أنا ممتي عم ترايو لقوري عطاها هدي العوي وعاونوا ضدين قومي دور وار وار وار وعار لما اليدور هدي العوي وعاونوا ضدين قومي دور وار وار وار وعار لما اليدور وعظك أبدا تعبت سيد الهدى وعرب ذي هديان عيب الوهل
xagaaga heestii cawey iyo dikiyo cabdi cirmi ayaan intaasi kaga gudbaynaa baahinow hees kalaan daba dhigi doonaa hase ahaasee bal dhambaalkan aan ka gaarsiiyay iyo kaadi tahniyad dhalasho baa la yidhi waxaana diray annagoo kale ah baa la yidhi dhurre yarow daahir iyo ibraahim ah, kulubow cali iyo isxaaq aadan madgaale iyo ibraahim aadan ah, madgaale iyo xaaskiisa iyo carruurtooda salaad garaash iyo xaaskiisa iyo carruurtooda baa la yidhi iyo sidoo kale maxamed nuur cismaan naciil boor baa la yidhi iyo weriye maxamuud cabdirasaaq fantastic iyo sidoo kale cabdisalaan iyo maxamed sheekh shaahi baa la yidhi iyo cabdi cadow iyo cabdiraxmaan sheekh mad-iidow dhammaan dadkani waxay kala joogaan sacuudi arabiya iyo soomaaliya kenya iyo britain maraykankana qaar baa jooga waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aabe cabdinaasir aadan madgaas iyo hooyo kaltuumo cabdiraxmaan sheekh oo wiil ugu dhashay baydhabajinaay iyo xaafadda buulo jameeco waaw ducadana waa ibraahim xasan daandure baa layidhi ducada lagaa rabaa ibraahim wiilkan ku dhashay xaafadda buulo jameeco ee gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabajinaay waxaan leeyahay allah ka dhigo kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca mar kale haddaan ku noqonno dhinacii heesaha ee dhegeystayaashaan ugu talagalnay barnaamijkan dhegeysanaya inta dhambaallada noo soo dirsatay ee barnaamijkan dhegta ku hayaba ii garow iyo codkii sahar abuukar cabdi sahre dow waxaan filaya inay muddo dheer fanaanadan ibraahim ugu dambeysay dawaagii durdur ay shidnayd iyo dad badan ayaa madaxa u ruxay heestaasi ay wakti xusuusin doontaa aad iyo aad aad iyo aad ii garow iyo sahre dow
intaas ku dhaafno dhambaalkan caasho waxau naga soo gaaray abti aadan cabdiraxmaan sheekh iyo abti maxamed cabdiraxmaan sheekh iyo abti cabaas cabdiraxmaan sheekh xaawa cabdiraxmaan sheekh iyo faadimo cabdiraxmaan iyo zaynab cabdiraxmaan iyo asmo cabdiraxmaan iyo eeda xamdi aadan madgas iyo adeer cabdinuur aadan madgas iyo xaaskiisa muslimo cabdulaahi iyo caruurtooda mukhtaar gajuun macalin xuseen waxaana ay taaniyad u dirayaan cabdinaasir aadan iyo kaltuumo cabdiraxmaan sheekh oo wiil ugu dhashay baydhabo wiilkaasina waxa ay leeyihiin allah ka dhiga kii soo barbaaro oo soo weynaada dadkiisa iyo dalkiisana anfaca aamin ayaan leenahay dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka malyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaa loogu tahniideynayaa cabdirasaaqa yuusuf cali iyo aroosada khadiijo aadan nuur oo ku aqalgalay siddeeddii bishan maajo ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban ee deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose dadka u tahniideynaya ee tahniidda gaarsiinayana waxaa ka mid ah hooye madiine yuusuf maxamuud iyo walaal baa la yidhi cabdulaahi yuusuf cali iyo cabdisalaam yuusuf cali iyo sacdiyo yuusuf cali iyo ruqiyo maxamuud cumar siidali yuusuf cali iyo dhammaan reer cali gaabow dhuxul iyo reer gaab maxamuud cumar waxay kala joogaan maraykanka soomaaliya iyo etoobiya waxaanan codsanaynaa bay yidhaahdeen heestii nabad iyo jacayl oo uu qaado zulfa aba laysa soo galay ibrahin abal wax ka dhe waa tii sugaantii laga tiriyo u baahnayd cashoy heestaasi dhegeystayaashana uma haynaa si yeeshee waxaan u haynaa hees kale oo ay ka heli doonaan waxaan filayaa maryan mursal haddii lasoo qaado madaxa aada loogu ruxeeya maxay leedahay horta heesta magaceedaan xusuustaa waa calooliyow haye de eryadan adaanoo hayo ibrahin maryan mursal ayaan ka sugaynaa iyada ayaanu kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan dhegeystayaashana iyaday ka wada maqli doonaan codkeeda intaan toddobaadka dambe kulmi doono waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo